magaalooyinka waaweyn ee somalilan gaar ahaana magaalada hargeysa lagama seexanin habeenkii xalay ahaa iyada oo dabaaldega iyo heesaha u gaarka ah siddeed iyo tobanka mey ee kala duwan ay bulshadu ku dabaaldegayeen islamarkaana marada ugu badan ee indhahagu ay qabtaan afar iyo labaatankii saacadood ee ina dhaafay uu ahaa calanka somalilan musharaxa jegada madaxweynehe xisbiga mucaaridkae waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo khudbad u jeediyey laga sii daayey warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaa ka hadlay xuska maalinta siddeed iyo tobanka mey oo ku beegay saddex iyo soddon guurada ka soo wareegtay maalintii somalilan ay magaalada burco kaga dhawaaqday in soomaaliya ay ka goday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ugu horreyna cabdiraxmaan ciro ayaa carabka ku adkeeyey taariikhda maalintan ay xambaarsan tahay walaalayaal waxaynu xusaynaa saddex iyo soddon guurada ka soo wareegatay maalinta xorriyad la soo noqoshada dalkeena sideed iyo tobanka mey waxaan salaan ballaaran u dirayaa guud ahaan shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan dibad iyo gudo meel kasta oo ay joogaan waxaynu xusaynaa maalin weyn maalin taariikhi ah maalin mudan xus iyo xasuus badan maalin ay ku aynu ku midaysan nahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn maalin xorriyadeed maalin farxadeed maadaama oo intaas dhan ay koobsatay waxaan dhammaan bulsho weynta reer somalilan meel kasta oo ay dunida ka joogaan ugu baaqaya midnimo wadajir isku duubnaan daladhis iyo la dagaalanka qodobka iyo qabyaaladda walaalayaal waxaan u ducaynaya halyeeyadii gobonnimadeenna horseeday ku tabcay u samray ee taabageliyey intooda nool iyo inta mootanba walaalayaal xisbi ahaan waxaa naga go-an oo ajende noo ah inaan xoojinno qarannimada ilaalinno jiritaanka dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan la adkeeyo wadajirka iyo isku duubnida bulshada oo badigu noqon doona qaran taabagala oo aan hagaasin qaran qab leh oo dadkiisu aan madaxa fuuranin qaran quruumaha dunida qayb ka noqda qaran taabageliya dhammaan himilooyinka ay ummaddani leedahay geesta kale cabdiraxmaan ciro musharaxa jegada madaxweyneha xisbiga mucaaridka waddani ayaa la hadlay ciidamada kala duwan ee somalilan isagoo tilmaamay waxaan si gaar ah u bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay shacbiga somalilan wayna og yihiin kaalinta aada qarankiina ugu jirtaan aniga oo musharaxa xisbiga waddani ee madaxweyne iyo xisbiga waddaniba waxaan ka warhaynaa duruufaha aada la nooshihiin idinka iyo qoysaskiinuba waxaanu idinku bushaaraynaynaa inaad noqon doontaan cidda ugu horraysa ee mudnaanta koowaad uu siin doono xisbiga rajada shacbiga sida ee waddani waxaanad ku xusan tihiin saqafka sare ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga ummadda u soo bandhigi doono maragna ay ka noqon doonaan shacbiga xuska maalinta siddeed iyo tobanka mey ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan ayaa ku soo beegantay wakhti ay arrimaha siyaasadeed ee somalilan ay dhinaca doorashooyinka mowqif midaysan ka gaadheen islamarkaana xuskeeda dabaaldegeeda iyo abaabulkeedaba aad moodid in si ka badan sidii hore loo xusayo khadar maxamed cakule v o a hargeysa